suuqa lagu iibiyo khudaarta oo ku yaala xaafadda Buundowayn ee magaalada Beledweyne ayaa laga dareemayaa sare u kac xooggan oo ku yimid qiimaha khudaarta sababo la xiriira bisha barakeysan ee Ramadaan oo ay dadka inta badan iibsadaan khudaar ka badan tii hore ay u isticmaali jireen noocyada khudaarta ee sare u kaca uu ku yimid ayaa waxaa ka mid ah mooska qaraha batiiqa yaanyada basasha iyo bocorka qaar ka mid ah ganacsatada suuqa khudaarta xaafadda Buundowayn ee magaalada Beledweyne ayaa raadiyo Beerlo u warramay qiimaha khudaarta uu sare u kaca ku yimid iyo waxa sababay qaraha iyo batiiqa maasha allah berka sare kacay leeyihiin qaraha maxay ahaatay laba doolar birmadiisa suguntada hal doolar iyo bar een, saddex maxay ahaatay dhibic sagaal dhibic sideed adiga horta sidii hore wuu ka fiican yahay horta batiiqa waxaa laysku diyaarihayaa soon biseyl kii tobanka sinti la gedi jiray labaatan sinti labaatan iyo shan sinti uu bergamarihayaa kii la raraya nus doolara berga lagu raray marka maasha allah waa barandhadoo kale waxaan gedi jirnay dhibic shan maanta waxay noo maraysaa dhibic toddobo muxuu ku daray waxbay noogu dartay annaga markaasaana wax ka helnaabo marka barandhada shan kiilo toban kiilo waa la qaadahayaa maanta oo kale shalay wixii maanta eh waa la qaadahayaa basasha sidoo kale maasha allah wax weyn inuu suuqa berga iyo shalay iska bedelay Waxaan ka shaqeeyaa suuqa khudaarta khudaarta marka qiimaheeda sidii hore maaha hadda xoogo isbedelaa jira sida hadda batiiqa oo kaleento batiiqa ole waxaa la gedi jiray xabadkii toban iyo shan sinti iyo labaatan sinti maanta laakiin dhibic afar waa marka sida hadda khudaarta hadda noocyadeeda kale sida mooska oo kale isagana wuxuu ahaan jiray kiintaalkii wuxuu ahaan jiray een, afartan iyo laba doolar meelahaas oo ay hadda laakiin maanta konton uu marooya qaraha waxaa waaye wax isbeddel ma laha waa sidiisii hore aad ayuu bu soo go-ay qaraha cambahana ay cariiri ku jiraan magaalada cambo fiican ma yaalaan sarkaca waxaa keenay micnaha imaatinka ay timid bisha ramadaan ayaa waxaa ka dhashay marka khudaarta in isbedesho khudaarta waxaan u dhoofinaa hadda khudaartaan xirayno cawdaaqa loo xiraa kaalkacyo waa loo xiraa iyo gobollada dhexoo dhanaa loo xiraa marka sidaas darteed si oo bishii ramadaanka dadka ay ugu faa'iidaystaan ayaa dalabkii khudaartaa batay sidaas darteed sarkaca saasuu ku yimid in khudaarta ay qaali noqoto aa xiliyada khudaarta oo micnaha bisha ramadaan khudaarta qaali ay noqotaa sababta ay tahay dadkii waxaa waaye xoogoo maciishadii iyo dadkii waxay dareynayeen sida cabitaanka oo kale iyo waxyaalaha la cuno sida hadda batiiqa ka cabitaankiisa oo kaleento mooska cunidiisa oo kaleento sidaas darteed marka saasay qaali ku noqotaa bis Een, aniga waxaan hayaa qudrad waxay iga imaataa magaalada beledweyne baadiyaheeda waxaa ii imaado batiiq sida cambaha sida babaayga iyo qaraha inkastoo maaragtay kala duwan yahay oo isku qaali ahayn asiga macaa Quda- qudrada dhan oo la keenaba waa qaali khudaarta ayaa xilliyada ay qaaliga noqoto waxaa saameyn xoogan kala kulmo dadka danyarta ah ee aan awoodin inay iibsadaan